أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimada tan ugu dalka roon xubna ka kala socda dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa gaaray dalka turkiga si loo dhammaystiro heshiiska xabashida etoobiya loogu saxiixay qaadashada badda soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda salbiyada mareykanka ayaa sheegay in boqolaal ka mida maleeshiyaadka bankarafta danam ay iskaga carareen saldhigyo ku yaala soomaaliya kadib markay soo wajahday dhaqaalo xumi baxsan maamulka islaamiga degmada tiyaglow ee wilaayada bakool ayaa tartan qur-aan akhrista u qabtay madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas dowladda salbiyada kenya ayaa sheegtay inay wado qorshe lagu heshiisinaya xasan guurguurta iyo axmed madoobe oo bilihii lasoo dhaafay u dhexeeyey khilaaf dagaal sababay أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر waxhabeenimo talaada toban iyo sagaalka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan xubna ka kala socda dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa gaaray dalka turkiga si loo dhammaystiro heshiiskii xabashida lagu saxiixay qaadashada badda soomaaliya warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali yare magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga waxaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray wafuud ka socota kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda xabashida itoobiya dhinacyada ayaa ka wada hadlaya sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee dabyaaqadii bishii diseembar dhacay ee dowladda itoobiya loogu saxiixay qaadashada badda soomaaliya murtad daa-uud awees oo ah wasiirka warfaafinta xukuumadda ridada ayaa war uu soo dhigay barta ekis waxa uu ku sheegay inay ka go-an tahay in ay heshiiskaasi dhammaystiraan ayna ixtiraam u muujiyaan dowladda nasaarada itoobiya ee ay u saxiixeen badda soomaaliya soomaaliya waxaa ka go-an xoojinta iskaashiga iyo dhismaha xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan isfaham iyo ixtiraam ayuu yidhi murtadkan shirkan ankara ka furmaya ayaa ku soo aadaya iyada oo shilay waddanka itoobiya ay ku kulmeen gaal abey axmed iyo murtad xasan garguurte oo ajendaha ay ka hadleen uu ahaa sidii loo rumeyn lahaa riyada xabashada dowladda ridada turkiga ayaa xil gaara dhankeeda iska saartay sidii etoobiyaanka u gaari lahaayeen xeebaha badda cas taasi ayaana keentay inay u hoggaansamaan madaxda murtadiinta ah cadaadiska kaga imaanaya xukuumadda ankara maxasaned cali yare mas-uuliyiin ka tirsan dowladda salbiyada mareykanka ayaa sheegay in boqolaal ka mid a maleeshiyaadka bankarafta danam ay iskaga carareen saldhigyo ku yaala soomaaliya kadib markay soo wajahday dhaqaalo xumi baxsan warkaasi waxayna faahfaahinay walaalkeen cabdiqaadir rabbaani tallaabadii ee xukuumadda cusub ee gaal donald trump ku hakisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay dalalka dibadda ah ayaa sheegay in ay saameyn ballaarani ku yeelatay mashruuca ashahadala dirirka ah ee loo yaqaano alxarbu cala al irhaab ama argagixiso la dirirka wargeyska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa waxa uu sheegay in tallaabada lagu hakiyey lacagihii maraykanku siin jiray dowladaha dawaaqiidda caalamka islaamka iyo kuwa gaalada afrikaanta ah uu hoos u dhigay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta caalamka mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa u sheegay wargeyska in barnaamijyada ka hortagga waxa loogu yeero argagixisada uu halis gelinayo waxa uu ugu yeeray amniga qaranka maraykanka isaga oo xusay in lacagaha la hakiyey ay khatar ku yihiin maraykanka xulufadiisa caalamiga ah saraakiil amerikaan ah ayaa sidoo kale carabaabay in joojinta barnaamijyada kaalmada dibadda ee maraykanka ay si xun u saameyso la dagaalanka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee soomaaliya iyo xakameynta awoodda alqaacida ee mandiqada saaxilka galbeed ee afrika oo loola jeedo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin xubno ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga oo horboodayay xamlada ashahadala dirirka ah ee ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya ayaa maamulka trump ugu baaqay in dib u eegis uu ku sameeyo go-aankii uu dhaqaalaha uga jartay kooxda riddada soomaaliya taasi oo taageerada shisheeye ku tiirsan ku dhowaad labaatan sano oo xidhiir ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dagaalka ee dowladda saliibiyadda ah maraykanka ayaa u sheegtay washington post in hakinta qarashaadka ay khatar gelisay boqolaal askari oo ameerikaan ah oo ku sugan soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sarkaalkan ameerikaanka ah ayaa cadeymihiisa ku xoojiyey in afar boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka baangarafta kooxda riddada ee uu maraykanku tababaray ay isaga tageen amaba ay isaga carareen saldhigga tababar ee uu maraykanku ku leeyahay koonfurta soomaaliya sababo la xiriira iyaga oo aan helin sahaydii ay maraykanka ka heli jireen oo la hakiyey sidoo kale shaqaale qandaraaslayaal ah oo isugu jira ajaanib iyo soomaali ayaa si deg deg ah oga baxay saldhigyada ciidamada maraykanka ee soomaaliya sababa la xiriira joojinta lacagihii ka imaan jiray dhanka washington gaal donald trump saacado kadib markii uu xilka la wareegay bishii hore waxa uu hakiyey barnaamijka taageerada dibadda ah muddo ku siman sagaashan maalmood wuxuuna saxiixay amar fulineed oo sheegayay lacagaha faraha badan ee ay dibadda ku bixiyaan uusan wax faa'iide ah u lahayn maraykanka kumanaan maleeshiyaad murtadiin soomaali ah oo maraykanku ku tababaray saldhigga belidoogle ayaa hadda meel cidlaha ku soo dhacay kadib markii ay waayeen dhaqaalihii ay ka heli jireen dowladdaasi silibeeda maraykanka mahadsaned rabbaani maamulka islaamiga degmada tiyoglow ee wilaayada bakool ayaa tartan qur-aan akhrisa u qabtay madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas warbixinta warkaasi waxaynu haya walaalkeen cabdiqani maxamed ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن ومن في الأرض إلا إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون waa musaabaqo heerkeedu sarreeyey islamarkaana dhex martay ku dhowaad boqol arday oo ka kala yimid madaarista qur-aanka kariimka deegaanka biyoley iyo tulooyinka hoos yimaada kadib munaasabad ka dhacday masjidka jaamic ah ee deegaankaasi tartanka oo socday muddo ku dhow isbuuc ayaa ardaydu waxay ku tartamayeen shan iyo tobanka juz tobanka juz iyo shanta juz ee qur-aanka kariimka waxaana ardaydii kaalimo hore gashay loo sameeyey abaalmarino lacageed oo dhiiragelin ah sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimaa udiinka wilaayada ayaa madasha kelimadan ka jeediyey kiikan dawaay baa laan fadhaya munaasaba ee qur-aanka ilaahay la kaweynayo subxaana wa tacaala kalaamka ilaahay la kaweynayo bantalan fadhi macaan wiinayowjenime barashadiis iyo camaljay laka dhagamo qur-aanka oonaan lafdijay la barado macnaajay la barado oon laka dhagamo yaa wiinayowje kamid ah taan haddantan fadhiyno oo tartanka laka tartamahayona waa wiinayowka ilaahay kitaabjay la weynayow subxaana wa tacaala marka kitaabkan ilaahay waa kitaab ilaahay nin dejiyey kitaab way buu ahaa nuur ah kitaab bishaareen ah kitaab dadka hanuuniyow waddada toosan ilaahay meeleh subxaana wa tacaala ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna alsaalixaati anna lahum ajran kabiira qur-aanka kan ah waaba dadka hanuuniyey waddada toosanaanta badan iyo dadka hanuuniye ee wayna an bashaarayay dadka mu'miniinta ee camalka wanaagsan suubiyow inayo leyn ajar weynin badan leyn kitaabka marka lanka akhriyow ilaahay aroos qiimi kaley lanka ka dhagamow ilaahay aroos qiimi kaley intaasi kadib waxaa dhankooda kalimad la siiyey qaar ka mid a waalidiinta waxayna u mahad celiyeen macalimiinta soo saaray ubadkooda iyo maamulka islaamiga ah salaanka bacd ilaahay mahad iskule alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahaga nicmadan hanu waafajiyey diintii laka tartamaayo musaabaqadan lakusuubiyaayo ummadii deegaankii dhonhan islijo haysatay horta taas farxad weyn ah ilaahay ka mahadsan macalimiinta juhdigan biyeenayoon ardaydan sahan saarano arday umi e antoonha la mareynayoon juhdigan hakbiyan yoona mahadsanyin way walyar la dardaarmay dadka anna afkajooka hadalahayo waalidiinta e runtii macalimiinta ardadan hoobah ku dadaalan waylan baahanyayoon inta cidda ku ku dadaalan ardayda inagu waalidka muraaqabeeyo fiiriyo hooy wal akhri ero waalidiintiiona la socdan yeelan baahanyi ilaahay aa ka mahadsan kulankun ilaahay aa ka mahadsan uma bacdashe walaayadii macallimiintan ha ka dadaalay kulunkan hatan hadnin ka dadaaliyaa ka mahadsan uma bacdashe waalidiintii ha dadaaleen macallimiintii ha dadaaleen aa ka mahadsan warkaba daqiiqad daqiiqad layla siiyaha ahaan insha allahu anin intaa ka gebagabaaye waxaa dhowaan tartan noocan ah uu ka dhacay magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bakool waxaana maalmaha soo aadan lagu wadaa inay tartamaan ardayda deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada tiyeglow mahadsaned cabdiqani dowladda saldhibyadda kenya ayaa sheegtay inay wado qorshe lagu heshiisinaya xasan guurguurta iyo axmed madoobe oo bilihii lasoo dhaafay u dhexeeyey khilaaf dagaal sababay warkaasi waxayna hoyay yaasiir maxamed wasiirka deegaanka ee dowladda kenya aadan bare ducaale oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ridada ee jubbaland aadan bare ducaale ayaa shaaca ka qaaday in dowladda kenya ay waddo dadaallo ay ku dhexdhexaadinayso axmed madoobe iyo xasan gargurte taasoo uu sheegay in waawaantaasi meel fiican ay hadda u marayso wasiirka deegaanka kenya murtad aadan bare ducaale ayaa mar wax laga weydiiyey safarkii uu dhowaan kenya ku tegay axmed madoobe ku tilmaamay inuu qeyb ka ahaa heshiiska ay waddo dowladda kenya wuxuuna intaasi raaciyey in axmed madoobe ay iyagu u yeereen
arrinka jubbaland iyo soomaalida soomaaliya waa in lagu xaliyo arrin diblomatig waxay ka mid tahay diblomaasiga la wadi wadahadal buu ahaa diblomaasi diblomaasi uu ahaa madaxweyne xasan madaxweyne xasan madaxweyne xasan madaxweyne ruto madaxweynaha jubbaland imaatisi waxaan ku di waxay kamid ahayd qayb kamid ahayd inay laga tashado arrinkaas sidii lagu xaliyo diplomatically welina hadda jaamid way front meesha warka u gaaro waan doontaa waan waan baa socotaa anaga waxaan ku dhahay mowqifka annaga arusha lagu sheegay annaga waxaan ka dambeynaa dowladda federaalka ee soomaaliya because dowladdaas ayaa yaan la simannahay muhiimadda anada waxaa weeyo inay nabadgelyada security-ga soomaaliya dadka soomaaliya u dhashay dadka ajnabiga ngos ka shaqeeyaan xuduudka annaga annagoo mid ah oo walaal ah oo dowladda federaalka ee dowladda kenya ay horseed u yihiin dowladaha federaalkana ay naga dambeeyaan inay nabadgelyada security-ga soomaaliya ee kenya la xaliyo hadalka ka soo yeeray aadan bare ducaale ayaa imaanaya xilli dowladda kenya kal hore lagu eedeeyey inay gacansaar dhow la yeelatay axmed madoobe oo ah madaxa maamulka riddada ee jubbaland kaasi oo mar waliba oo ay isqabtaan hoggaan kasta oo riddada ah oo yimaada garab taageera ka hela dowladda kenya arrintaani waxay sidoo kale kusoo beegmaysaa xilli dowladda riddada ee xasan garguurte ay ku fashilantay iskudayo isugu jira mid militari iyo mid siyaasadeed oo ay ku qaaday axmed madoobe oo si weyn uga soo horjeeda hadda qorshaha doorashooyinka ee xasan garguurte uu wato mahadsaned yaasiir guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus caawa waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu